halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan caawa horay idinku sii wadaynaa hosheeca oo ka mid ah kutubta axdigii hore hosheeca wuxuu ka mid yahay nebiyo aan lagu tirin kuwa waaweyn ee israa'iil ha yeeshee farriimaha ay qorayaan waa farriimo xoog leh oo ka imaanaya dhanka ilaah waxaana reer banu israa'iil looga digayaa khatarta ay leedahay in lagu faraq xirto qaramo aan waxba ka garanaynin ilaaha baaqiga ah ee samada iyo dhulkaba uumay waxaad mooddaa
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd xidigtii masiixa maqawirarkeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd muradii loo aad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay in nebi hosheeca loo dhalay saddex carruur oo kii u dembeeyey wuxuu ahaa wiil magaciisa la yidhaahdo locamii oo macnaha magaciisuna ahaa kanu wiilkaygii ma ahan wax kasta ee ay ka micno yihiin carruurta nebiga waxay masaal u yihiin sidii ilaah uu u arko qaranka israa'iil waxaa markaasi muuqanaya in reer banu israa'iilkii degganaa waqooyiga ay xuduudda ka tallaabeen oo ay la mid noqdeen quruumaha kale ee aan ilaah waxba ka garanaynin ilaahna aad iyo aad buu ugu cadhaysnaa sida nin naagtiisii ka dhilowday uu ugu cadhoodo naagtiisa inkastoo weliba ay sidaasi xaaladdu ahayd haddana ilaah gebi ahaanba kama uusan tegin qaranka israa'iil marka laysku soo duubo caawana waxaannu ku bilaabaynaa kitaabka hosheeca cutubka koowaad aayadda tobanaad waa baalka kun boqol siddeed iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waxaana meeriska uu ka sii soconayaa aayadda tobanaad oo waxaa lagu sii bayaaminayaa wixii aynu idinku akhrinnay aayaddii sagaalaad oo aad habeen hore maqasheen waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiinse tirada dadka israa'iil waxay ahaan doontaa sida camuudda badda oo kale taasoo aan la qiyaasi karin lana tirin karin oo waxay noqon doontaa meeshii laga yidhi iyaga dadkayga ma ahidin waxaa laga odhan doonaa idinku waxaad tihiin wiilashii ilaaha nool waxaa laynoo bayaaminayaa inkastoo ilaah uu diidi doono reer banu israa'iil haddana in la soo celin doono oo ilaah aannu weligood dayrin doonin oo waxaa waxyigu uu leeyahay laakiinse tirada dadka israa'iil waxay ahaan doontaa sida camuudda badda oo kale taasoo aan la qiyaasi karin lana tirin karin waxaa ilaah uu leeyahay tirsigoodu waa kordhi doonaa waxaan ognahay in marar badan la xasuuqay oo waxaad ka fakartaa wixii hitler uu sameeyey welibana waxaa halkan yaalla waxyii sheegaya in ilaah uu tiradooda sare u kicin doono oo nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu ka dulhadlayo ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla aayaddii tobanaad qaybteeda u dambaysa oo waxay noqon doontaa meeshii laga yidhi iyaga dadkayga ma ahidin waxaa laga odhan doonaa idinku waxaad tihiin wiilashii ilaaha nool haddaba markii la gaadho wakhtigaasi mustaqbalka ah ee ilaah uu u imaan doono reer banu israa'iil dad badan ayaa ilaah u imaan doona ilaahna ugama aysan dhammaan qarankiisan reer banu israa'iil oo taasina waxay ku caddahay hadallada inoogu qoran kitaabka quduuska ah dhammaantiis haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo dadka yuhuuddah iyo dadka israa'iilba waa laysu soo wada ururin doonaa oo waxay dooran doonaan mid madax iyaga u ah oo dalkana way ka bixi doonaan waayo maalinta yisirceel maalin weyn bay ahaan doontaa waxaa ilaah halkan uu inoogu sheegayaa waa aayadda kow iyo tobanaad ee ugu dambaysa cutubka koowaade in ilaah uu isku keeni doono labada boqortooyo ee reer yuhuuddah iyo tan reer banu israa'iil ay ku midoobeen toban ka mid ah wiilashii israa'iil reer yuhuuddahna waxay ahaayeen laba qabiil waana qabiilka reer yuhuuddah iyo qabiilka reer benyamiin waxaa ilaah uu sii sheegayaa wakhtigaas isaga ah oo labada boqortooyo iskood xur ay u ahaayeen in labaduba ay isku imaan doonaan labada qaran way isku imaanayaan markaana tobanka qabiil ee reer waqooyigu waxay isku bah la noqon doonaan labada qabiil ee reer koonfurta wuxuuna waxyigu leeyahay oo dalkan way ka bixi doonaan waayo maalinta yisriceel maalin weyn bay ahaan doontaa war maxaa waxyigaasu uu qiimi weyn yahay waayo waxaa la xaqiijinayaa in ilaah uu soo celin doono reer banu israa'iil oo dadkiisii ah ha yeeshee anigu ma rumaysni in soo noqoshada israa'iil ay dalka ku soo noqdeen uu yahay mid waafaqsan waxyigaas hase yeeshee mawduucaas isaga ah ee qoseeya in ilaah waxyigiisii lagu kaamilay soo noqoshadii reer banu israa'iil ay dalka ku soo noqotay kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii iyo in kale ayaannu ku arki doonnaa cutubyada soo socda ee isla kitaabkan hosheeca oo ah kutub ka mid ah kutubtii axdigii hore haddaan dhegaystayaal intaasi idinku soo dhammayno cutubkii koowaad ee kitaabkii hosheeca ayaannu iminka idin bilaabaynaa cutubkii labaad ee kitaabkii nebi hosheeca cutubkan labaad wuxuu ku furmayaa waxyigii shanaad oo ah mid xusuus mudan oo quseeya qaranka israa'iil labada aayadood ee ugu dambeeya marka la eego cutubkii koowaad ayaa la adkaynayaa kow in reer banu israa'iil ay arki doonaan tarankooda oo si xad dhaaf ah u kobcaya labo iyo in reer banu israa'iil ay dib ugu soo noqon doonaan ilaah oo dembiyadoodana ay ka tegi doonaan saddex iyo in reer banu israa'iil midoobi doonaan oo labada boqortooyo ay hal noqon doonaan oo waxay yeelan doonaan hal dawlad afar waxay lahaan doonaan hal hoggaamiye waana masiixa ilaah iminkana waxaannu eegaynaa waxyigii shanaad sida ku qoran kitaabkii nebi hosheeca baalka kun boqol sagaal iyo labaatan ee axdigii hore cutubka labaad aayadda koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaad wiilasha walaalihiin ah ku tidhaahdaan cammii gabdhaha walaalihiin ahna waxaad ku tidhaahdiin raxamaah cammii waxay ka micno tahay dadkayga raxamaah ayaa iyana waxay ka micno tahay qof loo naxay ilaah wuxuu ku leeyahay qaranka maalintaas way imaanaysaa waana marka ilaah uu ku odhanayo reer banu israa'iil dadkaygii baa tihiin saaxib ilaah wuxuu odhan doonaa dadkaygii baa tihiin saaxib ilaah kama tegin qaranka israa'iil sidaannu ku arki doonno cutubka saddexaad ee kitaabkii hosheeca marka way ahmiyad ballaaran tahay in maanka lagu hayo in ilaah aannu israa'iil ka tegin ama ayan u kala dhammaan kuwo ayay la tahay in ilaah u nacaladay ama tuuray u dayriyey israa'iil waxay ka meermeereen kuwaasi kitaabka axdigii hore waxayna caddaymahooda ka daydayayaan meelo kala duwan oo axdigii cusub iyo axdigii hore ah marka ma ahan in lasmoogaysiiyo qorniinka inoogu qoran kitaabka axdigii hore waana inaynu maanka ku haysanno inaynan macaaniga qorniinka si kale u dhigin ama aynan u tarjumanin welibana yaanay noqon inaad macaaniga warqaddii rasuul bawlos u qoray reer rooma iyo tii rasuul yooxanaa u qoray macaanigooda aad lumiso rasuul bawlos wuxuu inagu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma ilaah miyuu tuuray reer banu israa'iil jawaabtiisuna waxay noqotay maya ilaah ma uusan tuurin reer banu israa'iil welibana la dooni maayo inaad beddesho macaaniga qorniinka qaar sida kii yooxanaa ee inoogu qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad maadaama aadan beddeli karin macaaniga inoogu qoran kitaabka axdiga cusub welibana ma ahan inaan beddelno macaaniga inoogu qoran kutubta axdigii hore weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii hosheeca cutubka labaad aayadda labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan hooyadiin barya oo barya waayo iyadu ma aha afadeedii oo aniguna ma ahi ninkeedii oo wejigeeda ha ka fogayso dhillannimadeeda oo sinadeeda ha ka fuujiso naasaheeda dhexdooda waxaa rabbigu uu leeyahay barya waxay baryayaan hooyadood waa carruurtii hosheeca oo iyagu u taagan reer banu israa'iil waxaana lagu leeyahay hooyadiin goomer u sheega inay dembiyadeeda ka soo noqoto iyo inay ka soo noqoto daacaddarradeeda iyo sinadeeda wax kasta oo ka socdo gurigii hosheeca waxay quseeyaan dadka iyo dalka israa'iil dadkii baa lagu leeyahay dalka ka barya inuu dembiyadiisa ka soo noqdo waa dadka badankiisa oo ku jiray dembiyo sino iyo asnaam caabud ah labadaasu way wada socdaan oo kalama haraan marka ninka hosheeca ah kama quusta naagtiisa oo mar waliba uu hoga tusaalaynaya oo dantiisuna waxay ahayd in naagtiisii uu jeclaa ay ka soo noqoto dhillannimada oo ay reerkeeda dib ugu soo noqoto waxaana la mid ah ilaah oo isaga aad u doonaya inay dadkiisii u soo noqdaan oo ay dembiyadooda isaga soo tagaan oo ay isaga la heshiiyaan markaa qisada guriga hosheeca ka taagan waa isla qisadii ilaah iyo reer banu israa'iil ka dhex taagan waayo wuxuu qaranku la mid yahay sida naag dhillowday oo kale oo ninkeedii jeclaa ka tagtay waxaa la doonayaa in fikirka dadka lagu muujiyo sidii ilaah uu dareemayo si ay dembiyadooda xumaanta ay leeyihiin u arkaan markii ay eegaan qisada hosheeca waxay aad ugu cadhoonayaan naagtan dhillada noqotay oo ninkeedii ka tagtay markii ay dembiyadooda eegaanna waxay garanayaan sida ay iyaga qudhoodu ay ilaah uga dheeraadeen nebiguna farriintan ayuu iyaga u gudbinayaa waxay ku jireen sino wasakhnimo musuqmaasuq iyo dembiga kale ee ugu weyn oo ah inaanay ka jawaabaynin jacaylka ilaah uu u qabo iyaga isla sida naagtii hosheeca ayaan ugu jawaabin ninkeeda haddaba haddii aynu arrinkaas isaga ah innaga masaal u soo qaadanno ayaa su'aashu ay noqonaysaa waa maxay dembiga ugu weyn ee dadka masiixiyiinta ahi ay gelayaan maanta dad badan ayay la tahay in dembigaasu u yahay dilka beenta iyo damaca hase yeeshee dembiga ugu weyn dunida waxa weeye daacaddarrada ilaah kaasoo adiga ku soo furtay oo welibana ku jecel marka haddii qof uu ku jecel yahay aad dibindaabyo iyo xumaan aad ku samaynayso soo lama mid aha dareenkii heesaageennu uu inoo muujiyey markuu lahaa barkintiisa ruuxaad ka jafaysa boorka hadday beri wax gaaraan beerka kugu xanuuno isna baaba'aagiyo baylahdaada jeceloo hadduu boqonta kaa jaro booraan adiga kuu qodo ba'anaa allahayow ba'anaa allahayow ilaah iminka wuxuu ku leeyahay carruurtii u taga hooyadiin oo la hadla ama soo qanciya wuxuu la hadlayaa nebiyada iyo cuqaasha weli isaga la joogta oo wuxuu ku leeyahay dadkan dembiga caadaystay la hadla oo u sheega inay dembiyadooda ka soo noqdaan haddaan meeriska cutubkan labaad horay idinku sii wadno ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan si aanan iyada u qaawin oo aanan uga dhigin sidii maalintii ay dhalatay oo aanan uga dhigin sidii meel cidlo ah oo aanan uga dhigin sidii dhul engegan oo aanan harraad ugu dilin waxaa iminka ilaah shaaca uu ka qaadayaa inuu xukun dusha ka saarayo reer banu israa'iil haddaanay dembiyadooda ka soo noqon marka la eego marxaladda hosheeca ayaa isaguna uu ka tegayaa jixinjixa naagtiisa haddaanay dembiyadeeda ka soo noqonin sida yeremiyah uu leeyahay waxaan markaas isleeyahay wuxuu bilaabayaa inuu dhagxiyo naagtiisa haddii ay dembiyadeeda ku sii socoto inkastoo innagu aynan naag macsiyaysatay dhagax ku dili karin haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal cutubka labaad ayaannu iminkana isla eegaynaa aayadda afaraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haa oo carruurteeda uma aan naxariisan doono waayo waa dhilla carruurteed waxaa ilaah uu leeyahay carruurta reer banu israa'iil uma naxariisan doono waayo waxaa dhalay kuwa ka habaabay oo ka ambaday dariiqiisa oo diiday inay hadalkiisa maqlaan wuxuu leeyahay waa garacyo ay dhashay dhillo marka uu sidaas leeyahay dhillo carruurteed wuxuu ku hadlayaa afka dadkii waagaas si loo fahamsiiyo dembiyadooda yaanay kula noqon in ilaah uu afka ka qabsanayo dembiyadaada macaasida ah oo haddii qof uu kugu caayo macaasidaada yaanay kula noqon in qofkaasu uu iska kaamaagay inuu ku caayo laakiin ilaah baa ka hadal siinaya si uu kugu sheego oo dembiyadaadana lagugu caddeeyo yaanay kula noqon dhegaystow in ilaah uu ka aamusayo dembiyadaada macaasida iyo inaan lagugu eedaynaynin ilaah hortii wuxuu reer banu israa'iil ku leeyahay waa kuwii dowgiisii ka weecdaye waxaad tihiin garacyo ay dhashay dhillo hadalku wuu qaraar yahay oo qaarkiin waxay idinla tahay in ilaah aannu sidaasi odhan karin laakiin ilaah nebiga ayuu ka dhex hadlayaa oo waa isaga kan hadallada ku odhanaya reer banu israa'iil oo adigana haddii aad macaasi bannaysato waa lagugu qirayaa qof waliba kugu qiraba oo la baxsan maysid dembigaada haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan labaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo hooyadood waa dhillowday oo tii iyaga uuraysatay waxay samaysay wax ceeb weyn ah waayo waxay tidhi anigu waan dabagelayaa kuwa i caashaqa ee i siiya kibistayda iyo biyahayga iyo suufkayga iyo waxayga liinanka ah iyo saliiddayda iyo cabniinkayga waxay haddaba naagtii nebiga ay u dabagashay dembiyadeeda inay lacag hesho aawadeed oo waxay leedahay anigu waan dabagelayaa kuwa i caashaqa ee i siiya kibistayda iyo biyahayga waa wax la yaab leh in qofku lacag oo keliya wax uu u sameeyo waxaana la mid ah dembigii israa'iil oo waxay waxaasi u samaynayeen inay awood iyo maal yeeshaan waxaa markaasi soo baxaya in hoosheeca aanu ahayn nin u awooda goomer wax kastoo ay doonaysay sida inay dahab iibsato iyo inay hesho wixii hablihii wakhtigeedu ay lahaayeen markaasay tidhi anigu waxaan dabagelayaa qof waliba ee i siinaya wax kastoo aan doonayo war maxay taasu sawir cad ka bixinaysaa dhibaatooyinka waddanka ka taagan waxaan maqlay beryo dhoweyd dembiye la mid ah kuwii goomer oo maalin waliba ka dhacaya dalkeennii waxaa la ii sheegay in dumar badan oo dalka ku nooli ay ku jiraan sino iyadoo weliba raggoodu ay ku shaqola' yihiin dalka gudihiisa waxayna sidii goomer oo kale leeyihiin anigu waan dabagelayaa kuwa i caashaqa ee i siiya kibistayda iyo biyahayga iyo suufkayga iyo waxayga liinanka ah iyo saliiddayda iyo cabniinkayga ilaahna wuxuu iyaga ku leeyahay sida ku qoran aayaddii afraad carruurteeda uma aan naxariisan doono waayo waa dhilla carruurteed markaa arrinkaas isaga ah ka fakar haddaba oo waxa aad samaynayso waa cawaaqib xun tahay waayo ilaah uma naxariisan doono kuwii aad dhashay xitaa haddii ay yihiin kuwii aad ninka ku qabay u dhashay waxaa markaasi la mid ah dembiyadii reer banu israa'iilkii noolaa wakhtigii hosheeca reer banu israa'iil waxay u jeesteen asnaam oo waxaa dembigoodu uu ahaa mid inay asnaamta ay samaynayaan ka raadiyaan quudkooda iyo inay dadka u diidaan inay ilaah ku soo caabudaan macbudkii yeruusaalem oo ay ka talinayeen reer yuhuuddah iyo reer benyamiin wax waliba waxay ku samaynayaan lacag oo waxay la mid noqdeen sida naag dhilla ah oo ninkeedii dhuuni aawgii uga tagtay waxaana reer banu israa'iil rumayso darridooda lala simay kii goomer oo ahayd naagtii ka dhilowday nebi hosheeca waxay noqotay naag aan u adkaysan karin duruufaha adag oo aan ninkeeda ku kalsoonayn waxaa lagu sifaynayaa in goomer ay isku dhiibtay waxyaabo aan micno lahayn sida catar iyo barfuun iyo saliid iyo waxyaabo lacag lagu iibsan karo waxaanay magaceedii ka dooratay waxyaabo lacagi ay iibin karto oo ay siisatay sumcaddeedii aan lacagta loogu soo iibinin ee ilaah uu siiyey marka la dooni maayo sumcaddaada iyo dadnimadaada inaad lacag ku iibsato waxaa markaasi halkan lagu adkaynayaa in loo baahan yahay adkaysi iyo xoog looga gudbo dhibaatooyinka aan joogtada ahayn ee soo food saara rumaysadkeenna waana in wixii bushimaheennu ay qirtaan aannu ku sii dhegganaanno maxaa wacay masiixu wuu dhaamaa sharciga diimaha iyo xeerarka intaba ninna lagu doorsan maayo masiixa dembiga ugu weyn waa daacaddarrada dadku ay ilaah kala hor yimaadeen oo lagu macnaynayo ama lagu sifaynayo tii goomer oo ahayd haweenay ninkeedii daacaddarro kala hor timid oo waxay tidhi anigu waan dabagelayaa kuwa i caashaqa ee i siiya kibistayda iyo biyahayga iyo suufkayga iyo waxayga linanka ah iyo saliiddayda iyo cabniinkayga weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda lixaad ee baalka kun boqol sagaal iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba bal eeg anigu jidkaaga waxaan ku oodi doonaa qodxan oo dayr baan iyaga hordhigi doonaa si ayan dhabbaheeda u helin haddaba waxaa la doonayaa in qofku ilaah uu ku ammaano wanaaggiisa oo uu u adkaysto gaajada abaarta iyo cunnayarida waa in aan la noqon sida guuguulihii halqabsiga uu u soo qaatay abwaankayagu markuu lahaa guuguulihiiyow haddaad guga u oyso ood mooday keliga inuu gubayo jiidaalka haddii ilaah ciqaab uu soo diro waa in dhabarka la adkaysto haddii dadku ay u adkaystaan ciqaabtii ilaah uu keeno iyo abaaraha dagaallama dhaceen oo welibana nabadduna way badan lahayd waxaana bilaaban lahaa horumar oo dadku waxay ka fikiri lahaayeen iyagoo aan isbaabi'in sidii ay xal ku gaari lahaayeen waxay samaysan lahaayeen doonyo ay badda kaga jillaabtaan waxay la soo bixi lahaayeen kalluun gaajana lama arkeen wakhti kasta haddiise nin waliba uu doonayo sarar iyo lag oo badanaa arigii uu ku la'day abaarta markaas miyaanay caddayn inaan laga waabanaynin iska hor imaad iyo in lisbililqaysto haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu dhegaystayaal horay idinku sii wadaynaa kitaabkii hosheeca cutubka labaad aayaddiisa toddobaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo iyana waxay dabageli doontaa kuwa iyada caashaqi jiray laakiinse ma ay gaari doonto way doondooni doontaa laakiinse innaba ma ay heli doonto kolkaasay odhan doontaa waxaan ku noqon doonaa ninkaygii hore waayo markaasaa iiga rooneed siday haatan tahay
waxaan ahay dambiile waxaan ahay dambiile dunuubtiiyan falayba dunuubtiiyan falayba daraadee sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin